dhalinyaro ku xirneyd dalka liibiya ayaa u suura gashay inay dib ugu soo noqdaan soomaaliya dhalinyartan oo isku dayay inay tahriibaan islamarkaana ka tegay dalka ayaa waxay dib ugu soo laabteen dalka iyagoo dhibaatooyin badan la kulmay waxay ka sheekeeyeen qayb ka mid ah dhibaatooyinkii ay la kulmeen oo ay ka mid tahay jirdil iyo tacdiyaad kala duwan islamarkaana laga qaatay lacago fara badan kadibna dib loo soo celiyey waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kasoo degay ku dhowaad boqol dhalinyaro ah oo ku xirnaa xabsiyada ku yaala dalka liibiya dhalinyaradan ayaa markii ay kasoo degeen garoonka waxa ay ka warameen dhibaatada ay kala kulmeen dalka liibiya waa kuwan qaarkood oo arrimahaasi ka waramaya runtii waxaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan liibiya ku soo arkay alxamdulilah maadaama haddaan waddankaygu hooyo jegno maanta wax naga maqan ma jiro runtii dhibaatooyin badan waanu soo aragnay laakiin iminka wakhtigan aan ku jirno aad baan aad baan u fiicannahay waddankaygii baan joognaa insha allah waddankayga waxyaaba badan baan ka qabsan doonaa hadduu ilahay idhaahdo horta ilaahay ilaahay baa mahad iskale maanta i keenay dhulkaygii hooye oon ka maqnaa laba sanno iyo lix bilood oon markaan ka tegayeyna uga tegay si kibira anigoo ku hilibka beelay liibiya labiyo labaatan kunoo dollarna layga sugtay tobani two towsan dollar haddana laba sanno iyo lix bilood ciqaabun laygu waday ma ahan marka ugu horreysa dhalinyaro soomaali ah dib loogu soo celiya dalka iyagoo isku dayayay inay tahriibaan kadibna dhibaatooyin badan kala kulmay dalka liibiya